ilaah kala yimaado bihii xalqiga ilaah kala yimaado wuxuu ka hadlaya halkana waxa weeyaan xirista nafteedu masaladan xiritaanku oo qofku xiiranayo ama gaabsanayo xukunkeedu muxuu noqonayaa shaaficiyaddu saasay leeyihiin qowlkooda mashhuurka ah waxa weeye waa rukn laakiin jumhuur alculamaa waxay leeyihiin waa waajib waa waajib gaabinta madax la gaabiyo ama xiirasho la xiirto waa waajibun min waajibaati alxaji xajka waajibaadkiisa ka mid tahay waajibaadka xajka marka la yidhahdo waxa weeye macnaheedu waa shay haddii uu qof ka tago dhiig baa lagu kabaya dhiigbu markaa waxbuu qalayaa rukni haddii la yidhaahdana dee la-aantii xajkii ansixi maayo markaa jumhuurtu waxay leeyihiin waxa weeye waa waajib oo hadduu ka tago dhiigunbaa ku waajibaya sababta khilaafta keenkatana waxa weeyaan iyadoo wax daliila ah oo yacni maaragtay xoojinaya labada dhinac mid uun inaan lahaynin laakiin waxaa sugan un dee kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca baa ku sugan tahay inuu markaa yahay xiirashada nusb yahay oo adiladeeda uu leeyahay laqad sadaqa allaahu rasuulahu ru'ya bilxaqi latadkhulunna almasjid alxaraama in shaaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin kaa la yidhi subxana wa tacaala iyo dee markii uu duceeyey allahuma raxmi almuxalliqiin qaaluu walmuqasirna yaa rasuul allah qaal allahuma raxmi almuxalliqiin saddex jeer markuu yidhi mar afraadkii ayuu yidhi walmuqasiriin ee kuwa gaabsanaya oo dumarka iyaga laguma laha xalqi xadiidka ibn cabbaas oo rasuulku yidhi laysa cala annisaa'i xalqun inamaa cala annisaa'i altaqsiir dumarka iyaga xeerasho laguma laha laakiin gaalayn baa lagu leeyay fi saxiix abi daawuud ayuu xadiidkaas ku sugan yahay aduu marka waxa weeyaan jumhuurtu saasay qabaan inaanu rukni ahayn ee uu yahay waajib uu yahay waman laa shacra lahu amara almuusa calaa ra'sihi waman axadka laa shacra lahu yacni tim aan lahayn sidii qofkii bidaarta lahaa ama kii allow xiirka ahaado marka horeba tima la'aanta iskaga dhashay ama hadda ka hor muddan yar ka horba xiirtoon timama lahayn amara wuu mariya almuusa muuskii yacni makiinaddii iyo wuxuu ku xiiranayay buu calaa ra'si madaxiisa ayuu mariyaa oo iska macid la ahaatee markaa iska yar mariyay leeyihiin ibnu mundir oo kale ijmaac buu soo naqlinaya imraarka la marinayo madaxa midida ama waxa dee uu markaa ku xiiranayo waa arrin ijmaaca buu soo naqlinaya ibnu mundir uma yaatii makkata fii yowmihi uma dabeetana yaatii waa yimaadaa qofkii xaajiga ahaa makkata maka ayuu yimaadaa fii yowmihi maalintiisa oo markaa uu tuurtay ee uu xalqi sameeyey ee dabxi sameeyey ee isla maalintaas acmaashaas o dhan bay fulaysaa fayatuufu wuu tawaafaa awaafa alifaada awaafka awaafu alifaada leeyahy ama awaaf ziyaara ama awaaf asadri waa awaafka keliya rukniga ah min arkaan alxaj oo haddaan awaafkaa leeyahin xajki ma jiro wahuwa isagu ruknun rukni weeye laa yatimu alxaju xajkii aanu taam noqonaynin ilaa bihi isaga mooyaane wayabqa wuxuu ahaadaa muxriman ilaa an yaatiya ilaa uu kala yimaado bihi awaafka uu kala yimaado wa sifatuhu awaafkaa sifadiisuna kamaa taqadama ka sifa alatii taqadamat ula sifadii soo hormartay oo awaafkada waynu ka soo hadalnay ragcatayn laba ragcadooduu tukadaa awaafka dhameeyo toddobadii jeera awaafka iyo ashwaata waynu soo marray markuu dhammeeyo ayuu wuxuu samaynayaa yusalli waa tukanaya ragcatayn laba ragcadood ayuu tukanayaa khalfa maqaami ibraahim uma dabeetana in kaana hadduu yahay in kaana sacaa mid saciyey hadduu yahay maca awaafi alquduum awaafu lquduumkii hore uu maka ku soo galay mid saciyii raaciyey hadduu yahay lam yucidhu soo celin maayo sacyigii wailaa haddii kale oo yacni aanu sacyin bacda alquduum saca waa sacyiyaa lianna asacya sacyigu aydan noqode ruknun rukni weeyaan ruknigaasoo laa yatimu alxaju xajkii aanu taam noqonaynin ilaa bihi yani isaga mooye haddii markaa tawaaful ifaadihii uu samaynayo oo rukniga ah maalinta tobnaad buu gelaya wakhtigiisu waan iska soconaya wakhtigiisu xad ma laha wakhtigu inaad in la timaadun baa lagaa doonayo laakiin wakhtigaasu gelaya qofkii marka haddii uu isagu hadduu yahay nusuku saddex buu ahaa ama waa mutamatic ama waa qaarin ama waxa weeyaan ama waa mufrid isaga mutamatic hadduu hadal ma leh dawaaful ifaadaha sacyi baa ka dambeeya oo dawaafkuna waa dawaafkii xajka sacyiguna waa sacyigii xajka wixii hore uu sameeyeen mar hadduu mutamatic aha waa cumradii oo dawaafkii hore iyo sacyigii hore markuu soo galay maka kuwaas waxay ahaayeen cumradii bay cumri gutay laakiin hadda dawaaf iyo waxa la yidhaahdo sacyi baa laga doonaya mar hadduu mutamatic yahay ka laga hadlaya halkan waxaa weeyaan haddii uu haddii uu mufrid yahay oo xajulifraadu soo xidhay ama se uu ahaa maxaan ku dhahdaa qaarin uu ahaa oo xajka iyo cumrada uu xidhiidhiyey waxaa loo eegayaa markii hore soo galay wataynu ka soo hadalnay haddii uu dawaaful quduumkii uu raaciyo sacyiga hadhow dawaaful ifaadaha lagama raba sacyi haddiise dawaaful quduumka markuu leeyimi sacyi aanu raacin dawaaful ifaadaha sacyigu raacinaya intaaun bu hadda halka ka hadlaya marka wuxuu uhi wain uma in kaana sacaa maca dawaafi lquduumi hadduu saciyey dawaafulquduumka maciisii lam yucidhu yani soo celi maaya sacyigii wailaa haddii kale oo markii dawaafulquduumka uu sameeyey sacyi aanu raacin sacaa waa sacyinaya dawaafka gadaashiisa lianna asacya aydan ruknun laa yatimu alxaju ilaa bihi wayabqa wuxuu baaqi ku ahaadaa muxriman ilaa an yaatiya ilaahu kala yimaada bihi واعلم أن الرمي والحلق وطواف الإفاضة الأفضل تقديم الرمي ثم الحلق ثم الطواف واعلم أقول أن الرمي رمي كان الشدي وحلا توراني إيا والحلق حير الشدة إيا وطواف الإفاضة طواف الإفاضة أو دي طواف كادين كادين الأفضل استبضا فضلق بداني تقديم الرمي ويا رمي هرمرينتي ويا سفضلق بداني uma dabeetana alxalqi xalqi oo markaa dee lagu xejiyo xiirashadii ama gaabintii uma dawaafi dabeetana dawaafka dawaafulifaadihi oo lagu xejiyo tartiibtaas ayay leeyihiin falow ataa hadduu la yimaado bihaa saddexda ah oo ramyigii iyo xalqigii iyo dawaafkii calaa gayri haada tartiibi tartiibtaa waxaan ahayn si aan ahayn hadduu la yimaado si aan ahayn oo faqadama uu hormariyo ashyaada qaarkeed waakhara ashyaada qaarkeedna uu dib mariyo jaaza arrinkaas waa bannaanya yacni saasay u tartiibsan yihiinoo marka uu dee ramiga ayaa u horeeya waxaa weeyaan xalqigii baa markaa isna imanaya oo debxuna dee waa ku jira meesha oo debxigu isaguna wuxuu soo gelayaa uun dee ramigaa dabadiisa haddii uu markaa dee debxi ila kordhe debxi lagama rabee dad kordhe debxi lagama wada lahaa laakiin waxaa weeyaan kii maxaan ku dhahdaa dabxiga lagu lahaana tuurashada gadaasheedu wax gowracayaa kadibna waa xiiranayaa kadibna dawaafulifaada ayuu sameynaya tartiibtaasay leeyihin laakiin hadduu wax kala hormarmariyo wax dhiga male tartiibtu waajib maaha oo iska sunne fi saxiix albukhaari waxaa ku sugan in rasuulka xajatulwadaaci la weydiiyey dabxi iyo xalqi iyo ramyi taqdiim iyo taakhiir oo mar kastaba uu lahaa laa xaraja laa xaraja riwaayat ibn cabbaas waxay ahayd kaana nabiyu sala allahu alay slam yus'al yowma anaxri biminan maalintii yowma naxriga ayaa minan lagu su'aalay fayaquulu fasa'alahu rajulun baa weydiiyey faqaala wuxuu yidhi xalaqtu qabla an adbaxa waan xiirtay intaanan gowricin waayo gowrac ayaa wuxuu ka horreeya xiirashada markaasuu yidhi idbax walaa xaraja gowrac wax dhibaataa ma leh nin kalaa weydiiyey wuxuu yidhi yani ramaytu bacdamaa amsaytu waxaan tuurtay buu yidhi markii aan galabaystay faqaala laa xaraj yani arrimihii maalintaa dhacay oo dhan wax kastoo la su'aalaba ifcal walaa xaraja ifcal walaa xaraj ayuu odhanaya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh taa macnaheedu yahay inaan taqdiimka iyo ta'khiirku wax dhibaataa lahayn ay tahay un tartiibtu sunna ay tahay ويدخل وقت, وقت الثلاثة بنصف الليل من ليلة النحر ويدخل وقلا وقت الثلاثة صدح ذا وقت قودة ورميقي يا حلقي يا طوافكي وحوقلا بنصف الليل هبين كبرتن كيس أو من ليلة النحر habeenkaa leylatunaxriga la habeenkaa tobnaadka habeenkaa tobnaadku musdelifo la joogay niskeedaa dambe ayuu galaa maxaan saddexdaa shayba ay galaan wakhtigoodu ay ka soo bilowdaan wayakhruju wuu baxaa waqtu ramyi jamrati alcaqaba jamratu alcaqaba yani tuurashada lagu tuuranayo wakhtigeeduna wuxuu baxaa bikhuruuji yowmi الnaxri maalintaa yowmu naxriga tobnaadka ah dhammaanshaheeda oo gobolkeedu markuu dhaco ayaa taasina ay baxday marka halkan wuxuu ka hadlaya wakhtiyaasha wakhtiyaasha uu soo galo yani saddexdaa shay waktiga ay soo gelayaan buu tilmaamayaa oo waa la isku khilaafsan yihin goorma u horaysa goorma u horaysa oo dhagax tuurka jamratu caqaba iyo howlahan la tilmaamaya ay goormay u horraysa bilaabanayaan qowl wuxuu leeyahay wakhtiga u horreeya waxa weeyaan oo ramyuljamratu caqaba u horraysa lagu bilaabayaa waa nisfu alakhiir min alleyl waa sida hadda qolyahan shaaficiyadu ay qabaan iyo axmed iyo cataayo waxaan soo deliishanaya xadiidka abu daawuud oo rasuulku uu diray biummi salama leylata annaxri faramat iljamrata qabla alfajri uma madat faafaadat ummu salama ayuu diray markaasay dhagaxii tuuratay intaan waagu baryin dabeetana way tagto way soo dawaaftay laakiin xadiiskaas waa daciif oo sanadkiisu ma saxna qowl labaad wuxuu leeyahay ma bannaana tuurashadu ama dadkaas ducafa ha ahaadeen ama kayrkeedba ha ahaadeene ilaa bacda tuluuci shams qoraxdu markay soo baxdo unbaa dhagax tuurka iyo acmaashika oo dhamay imanaya maxaa yeelay rasuulku facalahaa waqta duxaa barqa ayuu sameeyey wuxuuna yidhi khuduu cannii manaasikakumna waa yidhi waxay kaloo ka deliishadeen xadiidka asxaabu sunan oo rasuulku bacaa biducafati ahlihi dadkii dacafadii ahalkiisa abuu diray fa amarahum an laa yarmuu ljamrata xataa tadluca shams waxay kaloo maaragtay deliishanaya waxaa kaloo qowlka labaad saddexaad noqonaya inay bannaan tahay jamratulcaqaba in la tuurto wixii tamar daran ee ducafo ah qabla tuluuci shams intaan qoraxdu soo bixin ee habeenka niskiisaa dambe niskaa dambe wixii ah qoraxin aanay soo bixin inay u bannaan tahay dadki iyagu tamarta daraa ee ducafada ah inay tuurtaan wixii xoog leh iyaguna bacda shuruuqi shamsi ha tuurteen xadiidkii asmaa waxay tidhi yaa bunaya hal qaaba alqamaru dayixi ma ma dhacay markaasaa waxaan ku idhi buu yidhi nacam qaad fartaxiluu fartaxalnaa wamadaynaa xataa ramat iljamrata uma rajacat fasallat isubxa fii manziliha yacnii dhaqaajay tiri waa tagtay dadkii cuslaa bay ahayn ay ka mid ahayd oo maaragta marta daraa dhagax tuurashadii bay samaysay way soo noqotay salaadii subaxay markaa manzilkeedii minaa ku tukatay faqultu laha yaa huntaa ay yaa haadihi maa uraanaa ilaa qad halasnaa yani ma filay ilaa waynu mugdiyeynay salaaddii yani halas waqti mugdiya qaalat yaa bunay ana rasuula allahi sala alla alay slam aadina liducuni rasuulku dadkii markaa dumarkii iyo dadkii tamarta daraa wuu ogolay xadiidka bukhari muslim baa weriye macnaha inay iyagu tuuran karaan wakhtigaa hore oo goor hore ay tuuran karaan marka masalada sida raajix waxaa weeye jamcinta axaadiidu ku fiican ay tahay in wixii xoog leh ee maxaanku dhaha xadiidka laa tarmow aljamrata ilaa bacda tuluuci shamsi waxaa weeyaan wixii xoog leh oo asalka caynkaas ah iyagu wakhtigaasay tuuranayaan laakiin wixii dacafaa dee waa loo fasaxay oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inay sii tagaan tegistaana dee haddaanay tuuranayn wax faa'iido ku jirtaa ma jirto marka iyagu waxay tuuranayaan intaan qoraxdu soo bixin way u bannaan tahay wixii dacafo odayaal gaboobay dadkii indhahala ah dadkii dumarkii maaragtay islaamaha gaboobay wixii maa xanuunsanayey dadkaasoo dhan waa lasii horumariyaa oo habeenkaa tobnaadka musdelifo ayaa laga sii guuro geliyaa waxa weeyaan wayna sii tagaan markaa jamrada waxaa markaasi horumarintaasi tari mayso haddaanay tuuranayn waayo zaxmadii baa kusoo gaadhaysa marka inay tuuranayeen baa raajixa dadka xoogga badan in iyagu qorax soo baxay sugayaan waaya wuxuu yidhi wayakhruju wuxuu baxaa waqtu ramyi jamrat alcaqaba bikhuruuji yowmi naxri buu baxaa maalintaas markay dhammaato waxa weeyaan waa dhammaaday wakhtigeeda waxay isku khilaafsan yihin haddii uu aanu tuuranay ilaa ayaamaha dambe ee ayaamu tashriiqa uu tuurto maxaa xaalkiisu noqonayaa shaaficiyadoo kale iyagu waxay leeyihin waxba lagama rabo dhiig male laakiin xanaabilada iyo xanafiyada iyo maalikiyada iyo waxay leeyihiin waxa weeyaan dhiig baa ku laazimaya ila waqtigiisi waa dhaafay ويبقى وقت الحلق ويبقى وباقي هذا وقت الحلق حين سيدا وقتيسو إيا والطواف طوافي طواف الإفاضة هذا وباقي هذا متراخيا حاله ياي محاهم كلها مد يعني قدالة دب مريا ومعناه حويا تراخي وسقي مريا سقو حتى دق دق لورها وماها إيه وهم لقدونين ليماتوا walow ilaa siniina sanaba ba ha gaadhin qofkii haddii aanu tawaafka la iman xataa hadduu soo dhoofo wadankiisi yimaado tawaafulifaadun baa laga sugayaa oo inaan wixii tawaafulifaadu diidayeyna dee waa inaan u dhowaanin oo markaa dee waynu ka hadli doonaa walilxaji taxallulaani walilxaji xajka waxaa u sugnaaday taxallulaani laba taxallul baa u sugnaaday xalaalow awalun mid hore iyo wathaani mid labaad falawalu ka hore yaxsulu wuxuu ku xasilaa biinayni laba ayuu ku xasilaa oo min haadihi alaaثati ka mid a saddexdaa dhagax tuurasho iyo xiirasho iyo tawaaf saddexdaa laba ka mid ayuu ku xasilaa ayuhaa kaana ayuhumaa bay ku fiicantaha ayuhumaa labadoodaas kaanaa ahaada xasla taxallul waa ku xasilaa labadoodaa kii ahaada oo yacni dee saddexdaa labadii ahaata waxaa weeyaan waa ku xasilaya imaa xalqun wa ramyun imaa humaa labadaas xalqun bay ahaadaan iyo wa ramyun waaya aw amase humaa labadaas xalqun iyo wa tawaafun weeye xiirasho iyo tawaaf aw amase humaa labadaas ramyun wa tawaafun weeye oo labalabadaas isula socdaanoo kullamaa markaa la helo laba ka mid a saddexdaa waxaa weeye taxallulkii waa dhacay taxallulkii waa dhacay famataa facala markuu sameeyo inayn laba oo minhaa saddexdaa ka mid a xasala waa xasilay ataxallul alawal taxallulkii horreeyey baa xasilay marka waxay leeyihin halkan taxallulka u dhis hadal baa ku jira oo yani waxyaabaha taxallulka ku xasilayo wata laba taxallul baa jira taxallul maxaad haysta marka hore taxallulka waxaa weeye qofkii xaajiga ahaa markuu ixraamkii xidho muxrimka u ahaa wax badan baa loo diidanaa oo muxaramaatulxiraamka ataynu soo marray marka uu taxallulo taxallul awalka ka hore markuu la yimaado waxyaabihii loo diidanaa oo dhan baa loo u bannaanaanaya wixii aan jimaac iyo dawaacidiisa ahayn jimaac galmadii reegiis u tago iyo farakacyaa mubaasharadii howlaha waxaan ahayn oo dhani taxallulka hore markuu la yimaado way u bannaanaanaysaa waa xalaaloy macneedu waa saas haddii uu taxallulka dambe ku darana khalaas dumarkii loo diidaananayana markaa uu bannaanaadeen waa arrintii markaa wuxuu noqday sidiisii caadigaa ku soo baxay marka taxallulka hore muxuu ku xasilayaa qowl baa wuxuu leeyahay jamratulcaqaba oo la tuurto jamratulcaqaba subaxa markaa musdelifo laga yimi dhagax tuurka ku dhuftay toddobadaa dhagax u tuurto khalaas wax walba u xalaal wixii aan ahayn dumar waa madhab imaam maalik ayaa arrintaa qabay riwaaya can axmed iyo caطaa iyo abu hawr qowl laga soo guriyey shaaficina waa jiro caynka odhanaya waxaa u daliilay xadiidka cabdillahi bn cabbaas idaa ramaytum اljamrata faqad xalla lakum kullu shayin ila الnisaa haddaad jamrada tuurataan wax kastaa waa idin xaloolo dumarka mooyaane markaasaa nin baa wuxu uhi ibnu cabbaas watiibu udayguma noo bannaan yahay faqaala ama ana faqad ra'aytu rasuula اllahi sala اlla alay slam yadmiku ra'sahu biطiib waxaan arkay u yihi rasuulku isaga oo madaxiisa ku dharoobaya diibka waxa la yidhaahdo imaam axmed iyo abu daawuud iyo nasai ibnu maaja bayhaqi intuu way wariyeen waana sheekhu albani kitabkiisa irwa alkhaliilka la yidhahdo ayuu xadiidka ku keenay waana saxiix buu leeyahay silsilat axaadiid saxiixana oo ku sugan yahay xadiid isaga sanadkiisu daciifiyay baa jira odhanaya macnahaas oo kale idaa rama axadukum jamrat alcaqaba fqad xalla lahu kula shayin ila الnisaa iyo idaa ramaytum waxalaqtum faqad xalla lakum kula shayin ila الnisaa waa daciif labadaas qowlka labaad wuxuu leeyahay waa sida haddaynu halka ku hayno saddexdaa laba ka mid ah laba ka mid ah haddii la helo buu xalaalowgii hor dhacayaa oo xadiid bay ka yar dheeganayaan caaisha xadiidkeedii kuntu uطayibu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam liإxraamihi qabla an yuxrima walixillihi qabla an yatuufa yacani rasuulka cadar baan u marin jiray markuu ixraamanayo intaanu xidhanin ixraamka markuu walixillihi markuu xalaaloobo qabla an yatuufa bilbeyt beytka intaanu tawaafin ka horna cadarkaan u marin jiray oo baydka intaanu dawaafin dee waxaa ka horreeya bay leeyihiin ama ramyi ama naxri ama xalqi marka kuwaas in wixii ka mida laba lala yimaado halkaas adugu laga qaadanaya bay leeyihiin masalada haddii xadiidkaa hore saxiix noqday waxaad mooddaa inay raajix tahay inuu maxaanku dhahdaa haddii jamradaa la tuurto inuu qofkii xalaaloobayo wixii aan dumar ahayn oo dumarkii bannaanaan maaya taxallulka labaadna wuxuu ku xasilayaa dawaafu lifaada marka lala yimaado oo xadiidka wuxuu ahaa lam yaxlil min shayin xaruma minhu xataa qadaa xajahu wanaxara hadyahu yowma annaxri waafaada fataafa bilbeyti uma xalla min kulli shayin xaruma minhu wax kastoo loo diidanaa markau dawaafkii sameeyey bay xalaal noqdeen marka waxa weeyaan dawaafulifaadaha ayaa isna wuxuu noqonaya ka u dambeeya ee isagu ee wax kastaaba ay ugu xalaaloobayaan waayo wuxuu yidhi marka faidaa falawal wayaxillu dheh wayaxillu bihi jamiicu maa xaruma calayh wayaxillu wuu xalaal noqonayaa biha iyo bitaxalluli jamiicu maa shay dhammaantii ayaa xalaaloobaya xaruma calayhi xaaraanka ahaa maa cada annisaa dumarkii mooyaane min wain jimaac ayaa xaaraanka ah oo min wain ah jimaaci iyo wacaqdi nikaaxin yani mehelin dumar caqdigoodi oo la xidho iyo mubaasharatin baashir iyo labaashara dumarkii la fara maarata taabto fa idaa facala hadduu sameeyo athaalita saddexdaa koodi saddexaad hadduu sameeyo oo dawaafulifaadiya xalla lahu waxaa u xalaala kullu maa shay kulligii xaramahu lixraamu shay kastoo markaa ixraamkii uu ka manciyey ayaa wuxuu noqonayaa xalaal buu noqonaya faslun faidaa faraga min awaafi alifaadati waasacyi rajaca ilaa minan fasalkan wuxuu ka hadlayaa fii maa yatacallaqu birami wixii ku tacalluqa ramiga faidaa wakhtiga faraqa uu ka faaruqo min awaafi alifaada dawaafka dawaafulifaadaha la odhanaya markuu ka faaruqo oo ka gacan bannaanaado iyo wasacyi sacyigii rajaca wuu u laabtaa ilaa minan mina ayuu u laabtaa wabaata waa ku baryaa biha mina ayuu ku baryaa oo halkaas ayuu tagaa yani weliba duurka hortiisa inuu iska soo laabto si uu markaa salaaddii iyo halkaa ugu tukado ee iska fiican bay leeyihin wayaltaqidu waa gurtaa fii ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaahdo ayuu gurtaa wa huwa haani alciid ciidka maalintii ku xigtay weeyaane ixdaa wa cishriin ayuu qaataa koob iyo labaatan xasaatan oo dhagaxa min minan ayuu ka qaataa wayatajannabu waa ka dheeraada almawaadica ahalaaata mawaadicdii saddexda oo masaajidka iyo musqusha iyo meesha lagu ridayo dhagaxa saddexdaaba uu iska ilaaliyaa ee almutaqadimati almutaqadimata soo hormartay fa idaa waqtiga zaalat ishamsu qoraxda ay zuusho ramaa bihaa yani uu gantaa oo ku tuuraa qabla salaati yani salaadda hortii duurka hortii fayarmi wuu gantaa aljamrata aluulaa jamrada koowaad ayuu ku tuurtaa wahiya taasnin allatii tii weeyaan tali masjid alkhayf masjidka masjidulkhayf la yidhaahdo la xidhiidho weeye fayascadu waa koraa ilayha xaggeeda ayuu kor u fuulaa wayajcaluhaa yani wuxuu yeelaa markaa jamradii can yasaarihi bidixiisa ayuu ka dhigaa wayastaqbilu qiblata qiblada ayuu qaabilaa wayarmiyahaa jamradii ayuu ku tuurtaa bisabci xasayaatin toddoba quruurux ayuu ku tuurtaa xasaatin xasaatin halal buu u tuurtaa kamaa taqadama si inoo soo hormartay uma dabeetana yarxarifu wuu yar leexdaa qaliilan in yar markuu dhammaysto bixayu meel buu u yaray leexdaa laa yanaalu aanu gaadhayn alxasaa dhagaxii aanu soo gaadhaynin alladii dhagaxii yarmiyihi ay tuurayaan annaasu dadku wa tabqa aljamratu jamradii waxay ku baaqi ahaataa khalfahu gadaashiisa wayastaqbilu qiblata qiblada ayuu qaabilaa wayadcuu waa ducaystaa wayadkuru waa xusaa alla subxaanahu wa tacaala bikhushuucin si khushuuc leh iyo watadarucin isudhig leh biqadri suurati albaqara suuratulbaqara qadarkeed waxa leeg ayuu markaa tadaruc la yimaada ilahay barya ducaystaa halkan wuxuu ka hadlaya waxa weeyaan maalmaha ayaamu tashriiq le ayaamu tashriiqaas waxa weeya waa saddex maalmood oo waa saddexda maalmooda ku xiga maalinta tobnaadka marka waa koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddex iyo tobnaad qofkii markaa isagoo xajkii dhammaystiraya ee aan tacajul la imanaynin tacajulku de waa iska bannaan yahin maalinta koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad inuu dhammaysto faman tacajala fii yowmayni falaa ima caleyh waa kaa la yidhi marka qofka isagoo aan tacjiil samaynayn oo degdegaynin oo raba inuu si dhammaystiran ula yimaado saddexdaa maalmood wuxuu ku baryayaa mino ayuu ku baryayaa saddexda habeene dambe koob iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex-iyo tobnaad oo u dambaysa xajka intaaba wuxuu ku baryayaa mina mabiidkaaba mina waa waajib waa waajib saddexda habeen muxuu samaynayaa marka wuxuu samaynayaa maalin walba wuxuu tuuranayaa koob iyo labaatan dhagax guud ahaanba inta dhagaxa la tuurta waxaa weeye saddexdaa maalmoodoo min koob iyo labaatana waa imisa saddex iyo lixda soo maaha subaxii hore oo tobnaadka subaxeydina waxaa la tuurtay toddoba ayaa lagu tuurtay jamratulcaqaba hal midunbaa lagu tuurtay sugeed toddoba iyo saddex iyo lixdan waa imisa toddobaatan wey toddobaatanka unbaa la tuurtaa dhagaxa xajka toddobaatankaasa la tuurta marka waxaa weeyaan maalintaa koob iyo tobnaad koob iyo tobnaad oo min dilxija wakhtiga la tuuranayaa way ka duwan tahay maalintii ka horraysay oo tobnaada wakhtiga la tuurtay oo maalinta koob iyo tobnaad waxay odhan jireen kunnaa nataxayanu waa waa u tarisi jirray waa sugi jirray yacnii zawaalku dhaco oo marka zawaalku dhaco oo wakhtigii duurku u galo kaasaa lagu bilaabaya zawaalkaa lagu bilaabaya wakhtigaasuu bilaabanaya waa la tuuranaya marka ilaa maqhrib habeenkaasoo dhanna maaragtay qofkii aan isagu dee ka gaadhinna ilaa fajrigeeda oo iska bannaantay jaais marka waxaa weeyaan koob iyo toban dhagax ayaa maalin walba la tuuray koob iyo tobankaa dhagax dhagax horen uga soo hadlay waa xasa baaqila ama fuulka midhihiis ayuu leeyahy waa midhaha yaryar oo xabad maaragtay arabikhiya ayuu leegyahay ama in yar ka wen yahay ama waa xasu khadfo finiinka ah qofka farta u ka tuuro oo kale wax leeg wey wax la tuuranaya oo wax muuqaalkiisu kuu sii muuqda ilaa intuu meesha ku dhacayo ishu ay kuu qabanayso oo la tuuri karo maaha dhagax weyn iyo qaarba dhagax weyn saa wax u tuurtuuraya kaba iyo wax tuurtuuraya marka waxaa weeyaan waxaa la rabaa inaad markaa hubisto xaggeed ka bilaabaysa waxaad ka bilaabaysa saddexdii jamro way isukaa daba yaalin jamratu dunyaa ta u dhow ee xagga markaad ka imanayso minaa ile teendhooyinku minay kaaga dhisay minaad degan tahay jamaraadkuna minay ku yaalin waa u baalleeyaan xagga markay ka xigaan marka ka timaaddo markaa teendhadaad ka timaaddo iyo xaggaa deganayd ta kugu sokaysa ee masjidka weyn ee masjidu khayf la yidhaahdo ee buurta hoosteeda ku yaalla masaajidkaa ta u soo xigtaa lagu bilaabaya oo jamratu dunya baa la yihahda wuxuu samaynaya qofku markaa xagga bidixu iska yarxijinaya sida fiican adugu waad qaabilaysaa waad ku tuuraysaa sidaynu hore usoo sheegnay takbiirtaad ku qaadaysaa markaad tuurto oo toddobadaa dhagax dhammaysatid ayaad waxoogaa baad xaggaa u dhaafaysaa meelaan dhagaxu kaa soo gaadhaynin dhinacaasaad isu yar barbarinaysaa qibladaad u jeesanaysaa waad ducaysanaysaa marka halkaasu qof ku ducaystaa oo dikriga iyo ducadu ku dheeraanaya qibladina markaa wejigaagaas ku beegan tahayba xaggaad u socoto iyo markaa ku beeganto wejigaagaa waad ducaysanaysaa waad badinaysaa ducada wuxuu leeyahy qadra suuratulbaqara ayaa taagnaanaysaaba oo haddii jaanis ku zaamxo laysuma ogolo meesha askar baa zaxma ay imanayso marka dee laysu yimaadaba waxaa la samaynaya tumbuldada baa meesha ku ururaysa markaa dhowto waa las jiraya markaa muddo haddaad joogto dee zaxmada inaad dhibaato kala keenta ducaada lama rabe waad dhaqaajinaysaa kadibna waxaad imanaysaa maxay tii labaad jamrada labaad oo wusta oo dhexa ah sidii baad yeelaysa waad tuuranaysaa markaad taa koob iyo labaatan baad kusoo dhufatay ogow koob iyo labaatan dhagax aad ku tuuratay waqtiguna waa goorma waa bacda duhur iyo casar iyo maqribi intaa waqtiyaashaas ku dhex jirtaa waa ducaysatay tii labaad baad timi koob iyo labaatan baad ina ku tuuratay in yar baad xagga u yar dhaafta markaad yar dhaaftay baad qiblada u jeestay waa ducaysatay markaad ducada dhammaystaad ka tegaysaa ta saddexaad u dambayso jamratulcaqaba la yidhahdo darafka ah oo tii shalay lagu tuurtay ah waad ku tuuranaysaa markaad taa ku tuurato iyadu xagga hashadeeda la istaagi maayo duca male markaad tuurata waad ka dhaqaajinaysaa intaa un baa la ku sheegaya waayo wuxuu yidhi marka wayaad wayata uma yأti wuu yimaadaa dabeetana aljamrata ayuu yimaadaa aلثaaniyata labaad jamradii labaad oo lwusطa ayuu u yimaadaa fayafcalu wuu sameeyaa kamaa facala suu yeelay fi اlulaa tii hore tii hore suu yeelay oo kale ayuu yeelayaa oo dhagax intiibu tuuranaya oo markuu in yar dhaafo waa ducaysanaya qibladu u jeesanaya dikri ilahi wuxuse u ka faidaa faraqa hadduu ka baxo minhaa jamradaa hadduu ka baxo waqafa waa istaagaa wadacaa waa ducaystaa qadra suurati baqara qadra suurati albaqara suuratu lbaqara qadarkeed wax leeg muddo intaa leeg ayuu markaa ilahay barya waa muddo dheer bay noqonaysa uma dabeetana yaati waa yimaada aljamrata ahaaliata ta saddexaad buu yimaadaa wa hiya iyaduna jamratu alcaqaba weeye allatii tii ramaahaa uu gantay yowma annaxri maalintii yowma naxr la odhan jiray oo maalintan dee ka horraysay fayarmiihaa wuu ku gantaa bisabcin toddoba ayuu ku tuurtaa kamaa facala suu yeelay yowma annaxri sawaa'an si la mid ah ugu tuurtaa laakiin xagga tiradii ayuunbaa kala badan halkanna yani waxa weeyaan tiradii baa kala badan macnaha waa toddobadu buu ku tuuranaya yani iska ka ayaan qaldin koob iyo labaatanka dhagax mid walba maxaa lagu tuuranayaa ya mid walba baa lagu tuuranaya meel baa hadalku meel buu maray yani koob iyo labaatan dhagax ayaa la tuuranayaa maalintaa koob iyo labaatanka dhagax mid walba maxaa lagu tuuranayaa toddoba yani jamrada kood maxaad ku tuuratay toddoba tii labaad maxaad ku tuuratay tii saddexaad maxaad ku tuuratay koob iyo labaatan hadalku meel buu iska aadaa marka qaarkood mala socotaan awakaa ahay hadalka iska luu baxan ma kamaa facala suu yeelay yowma naxri sawaan si isleeg sidaasunbaad maalinta labaad iyo maalinta saddexaad ba la yeelaya ta hore waa toddoba ta labaad waa toddoba ta saddexaad maxay tahay waa toddoba weyn koob iyo labaatan waxaas ku dhamaaday waayo fayastaqbiluhaa marka uu laa yaqifu istaagi maayo cindaha agteeda oo sidii labadii ku horreeyey muxuu yeelay yeeli maayo labadii ku horreeyey markuu tuurtay toddobadii dhagaxa ku tuurtay waa kii banaa intuu soo yar baxay halkaa markaa ku yar ducaysanayay male iyadu waa laa yaqifu cindaha istaagi maayo markiiba dib uu isaga noqonaya adoo meeshii loogu talaga inuu ka wareego yuu maraya wuxuu qabanayaa meeshuuse u helaya mina wayabiitu wuu ku baryaa baryaa bimina mina ayuu baryaa oo mina ayuu hoyda uma dabeetana yartaqid wuu gurtaa min alhadi yani maalinta ku xigtana yani waxa weeyaan dhagaxa ayuu gurtaa wahuwa aani ayaami tashriiq waa maalin labaadii ayaam tashriiq ayaamaha hilbawaradka ixdaa wa cishriina xasaatan koob iyo labaatan dhagax ayuu qaataa fayarmii bihaa yani waa ku gantaa dhagxanta aljamaraati aalaaa jamaraadkii meelaha lagu tuuraya jamaraadku waa meesha lagu garanayo wax jamaraadkii saddexda ahaa ayuu markaa ku tuurtaa kullu jamratin jamro kasta wuxuu ku tuurtaa bisabcin toddoba ayuu ku tuurtaa bacda azawaali zawaalka kadib ayuu tuurtaa kama taqadama sinoo soo martay macnaha waxa weeyaan wakhtiguu gelayaa waa bacda zawaal oo marka dee duurku galo mid kasta oo saddexdaa ka midana muxuu ku tuuranayaa toddoba dhagax ayuu ku tuuranayaa saddexdii meelood oo markaa toddoba lagu dhuftana maxay noqonaysaa koob iyo labaatan koob iyo labaatanku saasay noqonaya koob iyo labatanku saasay noqonaya walaa yajuusu ma bannaana ramyu ljimaari yani jimaar iyo meeshii wax lagu tuuranayey yani maxaan ku raa waanadu shaytaan waxbay yidhahdaan waa shaydaan baa la tuuraya bay shaytaan cid tuuri mayse meel la isku addoonsaday weeye aan ilaahay maarata sharcigu inuu halkaa dhagax ku tuurana shaydaanna meesha ma joogo walaa yajuusu ma bannaana ramyuljimaari buu yidhi meeshii jimaarki in lagu tuurto fii ayaami tashriiqi ay maalmaha ayaamu tashriiq oo hilbawaradka la yidhaahdo oo saddexdaa koobiyo tobnaad labiyo tobnaad saddexiyo tobnaad ilaa bacda azawaal zawaal kadib mooyaane kuwa shiicada ayagu barqada iyo iska sii tuurtayaan shiicadaas waktiga kaga qaadin madaahibtooda garamay wax ku socdaan barqaday iska tuuranayaan meesha ku buuqsan yihin wayajibu waxaa waajiba altartiibu tartiib ayaa waajiba fayarmi wuu tuurtaa maa yeli masjid alkhiif maa eladii kii ayuu ku tuurtaa jamradii yeli xiga masjid alkhayf masjidka masjid alkhayf la yidhaahdo ta xigta awaalan marka u horraysa taas ku tuurtaa walwustaa ta dhaxaysa ayuu haaniya mar labaad ku tuurtaa walcaqaba ta ayuu ku tuurtaa haalisan mar saddexaadka وصاصي كوكو ترتيبسين وبالله توفيق الله تعالى ويندب الغسل كل يوم للرمي فإذا رمى في ثاني التشريق ندب, ندب للإمام أن يخطب خطبة ويندب حل السنيي الغسل موريتانك أي السنيي كل يوم مالين كستا ومالمي أيام تشريقها كمدا lilramyi liajli ramyi ganasho iyo tuurasho daraaddeed uu qofkii u qubaysto waxaynu guda jiray acmaasha xajka gaar ahaan dee ayaamaha ayaamu tashriiqa la yidhaahdo waxyaabihii acmaasha qofka uu samaynayey marka wuxuu leeyahy waxaa sunno ah in maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaahdo maalinta koob iyo tobnaad bisha dilxija iyo labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad inuu qubaysto oo tuurashada uu maydho adu arrintaa wax daliila oo xadiid ah oo rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ka sugan oo maydhigaa loola imanaya ma jiro a'immada jumhuurtooduna marka shaaficiyada laga reeba saddexda imaam ee kale ma qabaan maydhigaas inuu jiro faidaa ramaa fii aani tashriiq faidaa waqtiga ramaa uu ganto fii aani tashriiq yacnii maalinta labaad ee ayaamu tashriiqa nudiba waxaa loo sunneeyey lilimaami imaamka waxaa loo sunneeyey an yakhtuba inuu khudbeeyo khudbatan khudbad inuu khudbeeyo khudbadaasoo yucallimuhum uu barayo fiiha gudaheeda jawaaza annafri socod iyo bixitaan bannaanaanshihii ayuu ayaa loo sunneeyey iyo wayuwaddicuhum yani wuuna sagootinayaa yani khudbaddaa gadaasheeda waxaa weeye marka halkan maalintaa labaadna inuu khudbeeyo oo dadkii la hadlo oo inay markaa bannaan tahay inuu qofkii markaa baxo axkaamta markaa ku saabsan oo dee dhagaxaa la tuuranayo oo bacda zawaal noqonaya maalintaa la tegayo marka ramigaas dhaca kadibna inuu yahay gabalna inaan meesha ku dhicin arrimaha inuu axkaamta noocaas usii sheego khudbad noocaas inuu gaadhsiiyo ayayana sunnaa xadiid baa jira hadalkiisu maqaal ku jiro shiraab bintu nabhaan ay leedahay khatabanaa rasuulu ullahi sala alla alay slam yowma aru'uus faqaala laysa hada awsatu ayaami tashriiq miyaanay tani ahayn maalintaa khudbeeyey miyaanay ahayn awsatu ayaami tashriiq marka waxa weeye xadiidkaas bay deliishanayaan in dadka marka loo sheega axkaamta oo ile waa waa maalintaasu tacajulkuna bannaan yahay wakhtiga la baxayo iyo acmaasha la qabanayo iyo arrimaha in loo sheego wixii markaa tawdiica ee cidii samaynta wadaaca iyo bixitaanka arrimahaas in looga sii sheekayo uma yatakhayaru bayna an yatacajala fii yowmayni wa bayna an yataahar uma dabeetna yataakharu wuxuu yatakhayaru wuxuu doortaa bayna an yatacajala inuu degdego fii yowmayni yani laba maalmood gudahood yani fii haani yowmayni labada maalmoodteeda labaad inuu degdego iyo wa bayna an yata'ahara inuu dib dhigto oo saddexda maalmoodba dhammeeyo ayuu maalintaa kala dooranaya yacnii khatiibka iyo qofkii dee xaajiga ahaaba imaamkii iyo dadkiiba waxay khiyaaru leeyihiin inay kala doortaan tacajul wax la yidhaahdo iyo inay dhammaystirtaan oo markuu labadaa maalmood qofku tuurto maalinta koob iyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad inuu iska tago oo mina iskaga tago markaa dee makaya usoo dhaadhaco wixii kale acmaalo u dhinaa u dhammaystiro sida wadaaci oo kale iyo wayse ka bannaantay iyo inuu dhammaystirto saddexda maalmoodba tuurto labaduba u bannaantay faman tacajala fii yowmayni falaa isma calayh waman ta'ahara falaa isma calayhi liman ittaqaa waa kaala yidhi subxaana wa tacaala oo dee tacajulku markaa shay bannaan weeye tacajulkuna waxa weeyaan koobiyo tobnaad inuu tuurto labiyo tobnaad tuurto oo labaduba dee zawaalka dabaysa ay yihiin markaa uu tuurto oo dhagaxa uu tuurtana intaan gabalku dhicin inuu midho ka dhaqaajiyo waayo wuxuu yidhi faidaa araada hadduu doono altacjiila dadejin hadduu doono oo uu rabo markaa inuu ka baxo maalinta labiyo tobnaadka falyanfir ha baxo ha socdo bishardi an yartaxila min minan yacni waxaa loo shardinayaa inuu ku baxo geedi min minan mino uu ka baxo ka guuro qabla alguruubi gabadhac ka hor waxaa la rabaa shardigeedu waxa weeye inaan gabal kugu dhicin gabalku inaan kugu dhicin ee aad ka baxdo adigoo yacni maaragtay dhammaystay ee dhagax tuurashadii fain qarabad hadday dhacdo qoraxdii wahuwa alxaaluhu isaguna biminan mina uu ku sugan yahay imtanaca tacjiilu tacjiilkii waa reebtoomay oo tacajul markaa yeelan maayo walazimahu lmabiitu baryo uu ku baryo mino ayaa markaa laazim ku ah iyo wa ramyu lhadi berri tuurashadeeda berri tuurashadeeda marka wuxuu leeyahay haddii uu gabal ku dhaco isagoo mino jooga tacjiilkii markaa meesha waa ka baxay tacjiilkii meesha waa ka baxay waxaa rabaa marka inuu halkiisa iskaga baryo oo mino isaga hoydo oo markuu mino u hoydana subaxaa dambe maalintaa dambena zawaalkeeda uu tuurto maalintaa dambe zawaalkeeda uu tuurto oo maalintaa dambe tuurashadeedu ilaa maqribka weeye iyadu ilaa maqribka markaa casar dabadeed ha tuurto kadibna ha baxo waa haddii ay suuro geli weydo inuu gabaldhac ka hor ka baxo mina uu ka baxo ibnu xajar oo kale tuxfaa isaga wuxuu leeyahay fain nafara ay taxaraka lidihaabi wa huwa fii shughuli اlirtixaali laa yalzamhu fi lmabiit yacni haddii uu dhaqdhaqaaq sameeyo isagoo markaa safarka ku jira oo rarashadii ku jira oo maxaan ku dhaha weli aan ka bixin laakiin socdo oo alaabtiisii ma gaarhigiidii alaabta u saarantahay ama gaadiidkiisa u socdo saa gabal kuu dhaco waxaa weeye mabid waxba laazim ku ha socdo nawowi ugu dhiso kitaabkiisa idaax manaasik alxaji waalcumra wuxuu ku leeyahay macnahaasoo kale walow raxala fagarabat الshamsu qabla infisaalihi min minan falahu اlistimraaru fi الsayr isagoo gaadiidkiisii fuushan oo safar ku jira oo gobolku maaragtay ugu dhaco meesha waxa weeye mar hadduu rarnaa rarkiisii u xidhan yaha oo socod ku jiro haba dhaca gobolku waynu ku socdaa fatwadaasaana hadda maaragtay xaramka kudhis hadda lagaga dhaqmaa oo sababtu waxaa weeyaan zaxmaana jirta ciidhi aad u xoog badan oo dee baabuurtaas dhaqaaqa kuma jirto oo qofkii iska khasbanaanaya isagoo gaadigiisii fuusheen gobol ku dhaco waddadiina waa xiidhi dadki waa badan yahay marka fatwadaasaa jirta inkastoo saaxibuadwa ulbayaan oo shanqiid isagu leeyahay waa baryaya haddii xitaa isagoo socdaa ugu dhacdo waay marka wuxuu yidhi wain lam yurid itacjiila tacjiil haddaanu doonin oo inuu markaa degdega aanu dooninna baata waa baryaa biminaa mina ayuu ku baryaa waltaqada waa qaataa ixdaa wacishiriina xasaatan yani wuxuu qaataa yani maarata koob iyo toban dhagax ayuu qaataa oo yarmiyaha uu garanaya meelqadi uu garanayo macnaha waxaa weeye maalintiis u dhammaystirtaa haddii aanu maalintaa labiyo tobnaadka aanu dhoofin oo tacajul aanu samaynin sidiisii caadiga ahayd ee maalin walba koob iyo labaatan dhagaxuu tuuranayey sidii unbuu yeelaya intuu iska baryo ayuu marka maalintaas dhexe tobnaadka zawaalku dhaco oo duhurka uu galo ayuu markaa saddexdii jamradood midba toddobadiisii dhagax ku tuuranaya koob iyo labaatankiisi dhagax yarmiyaha min alghadi waa berito uu tuuranayo bacda azawaali waaqican xaalu yahay ramigaasina mid dhacaya bacda azawaali zawaal gadaashii dhacaya kamaa taqadama si soo hormartay uma dabeetana yanfiruhu baxaya wayundabu waxaa la suneeyey an yanzila inuu dego almuxasaba muxasab meesha la yidhahda inuu dego wahuwa kaasina cinda aljabali buurta agteeda weeye alladii jabalkii cinda maqaabiri makka maka maqaabirteeda ku sugnaa oo meesha ay yidhaahdaan maqaabir makka waa meel xabaalo weli ay ku yaalliin oo waddooyinka waddada lasii maro ah waddada lasii maro ee marka loo sodo ama xagga dimane loo socdo ama laga soo noqdo marka muxasab waxaa kaloo la yidhaahdaa khayf bani kanaana waa la yidhaahdaa abtax ama badxaana waa la yidhaahdaa muxasabna waa la yidhaahdaa oo meeshaasina waxay ahayd waa meeshii qurayshi ay isku dhaarsatay ee ay qolihii reer bani haashime bani mutalib inay go'doomiyaan oon laga guursanin oo wax laga iibin oo goodoon in la geliyo mar haddii ay nebiga maxaan ku dhahdaa ay garab siiyeen waa meeshay gaaladu go-aanka ku qaadatay oo xadiidkii abu hurayra wuxuu lahaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi innagoo markaa mino joogna wuxuu yidhi naxnu naaziluuna hadan bikhayf bani kanaana xayu taqaasamuu cala alkufri waxaan ku degi doonaa berri meeshii loodhan jiray khayf bani kanaana meeshii gaaladu markaa ay yani gaalnimada ay ku heshiisay oo ay gaalnimada ku bahoobeen oo xilfiga ay ku yeesheen oo ibnuqayim wuxuu leeyay kitabka zaadulmacaadka qasadka rasuulku wuxuu ahaa markuu meeshaa degay waa idhaaru shacaa'ir alislaam islaamka shacaa'irtiisa inuu muujiyo oo meeshii kufriga laga muujiyey gaalnimadu gaar ay ku heshiisay oo isku dhaarsatay oo go'aanka adag ay ku qaateen oo cadaawaddii rasuulka ay ku qaateen meeshaas oo gaalnimo ka muuqatay in shacaa'irta islaamka ka muuqato ayaa hadafku ahaa arrintaana caado ayuu rasuulku lahaado hadiyo goor meelihii kufi ka muuqday islaamka inuu ka muujiyo sida maalan daa'if oo kale laata iyo cuze iyo asnaamtu meeshay tiilay masaajid buu ka dhisay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka taas waxa weeyaan hadafka caynkaasu ahaa wayna isku khilaafsan yihiin maxasab in lagu dego ma sunna mise waa uun shay dee meesha rasuulku ay la martay hadafkaasina ugu jiray iskagana soo beegnayd inuu habeenka kusii dhaxo meesha oo salaaddii wuxuu ku tukaday maaragtay duur iyo casar iyo aduudha saaro badan buu ku tukaday rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh habeen buu kusii dhaxay meesha marka sida raajixa waa inay sunno tahay sida cumar bn khataab uu leeyay min asunnati annuzuulu bilabtax cashiyata annafri xadiidka dabraani wariyey oo saxiixadana ku sugan waana ficilkii khulafaa raashidiin ay sameeyeen rasuulka gadaashiisa sida muslimba uu wariyey min xadiidi cabdillahi bni cumar kaana nabiyu sala allahu alay slam wa abu bakra wa cumara yanziluuna alabtaxa halkaasay ku degi jireen laakiin maxaa laga yeelayaa xadiidka odhanaya xadiid muslim caaisha ay leedahay ana nuzuula alabtaxi laysa laysa bisunnatin abtaxoo lagu degaa sunna maaha bay caaisha tidhi ibnu cabbaas qudhis wuxuu leeyay laysa bishay waxba maaha arrintaa way kaga waxay kaga jawaabeen laba jawaabood mid waxa weeyaan ana almuhbita muqadamun cala annaafi ka wax sugaya ayaa waxaa laga hormarinaya labada xadiid midna waa muhbit midna waa naafi ka wax sugaya ayaa laga hormariyaa ka wax anfinaya oo oo tacaarudku hadduu yimaado kaas waa mid qowlka labaad waxay munaafahaadba kama dhexeeye shayga la anfinayana waxa weeyaan inaanay manaasigta ka mid ahayn oo baritaanka lagu barya abtax ma aha min acmaali xaj xajka acmaashiisa iyo manaasigtii kama mid ahaa saa darteed bay leeyihin laysa bishay macnaa xajka kuma tirsana oo acmaashii xajka ma aha nin kale waa waa sunnana cumuumka ta'asiga rasuulka lagu dayanayo oo afcaashiisa iyo hadyiisa iyo wuxuu qabanaya lagu dayanayo ayaa looga jeeda oo rasuulka halkaas ku sii hoyday waa lagu sii hoyanaya markaa waa sunnanimo oo halkaa uu markaa fadhiistay oo sii joogay ayaa sunna ahaan loogu dayanaya labadaa macne ayaa lagu kala tawjiiyo xaggaa marka laga eegana wax tacaarud kama dhex yeeliye waqad faraqa waa ka baxay min xajihi xajkiisi ayuu ka baxay yani waa waqtiga halkaa uu ku sibrayey amaashuu ka baxay waidaa araada hadduu doono alictimaara cumraysi hadduu doono qofkii markaa xaajiga ahaa ictamara waa cumraystaa min alxilli ayuu ka soo cumraystaa kamaa sayaati siday inoo iman doonta fii sifati cumrati cumrada sifadeed siday inoogu iman doonta oo inuu markaa dee cumro la yimaado oo meeshii xilligaha intuu isaga baxo soo cumraysto aad way isku khilaafsan yihiin cumro maaragtay xajkaa marka la dhammeeyo inuu qofku iska cumraysto oo cumro badan soo celiyo a'immada qaar baa diidan oo leh cumra mufrada'a baa la doonaya qofku inuu la yimaado marka waxa weeyaan inuu marba cumro iskaga noqnoqdo sida dadka badan dad badan hadda ay sameeyaan waxa weeye a'immada rag baa diidan oo leh salafkii hadyigii rasuulka caynkaasi ma aha waayahay faidaa araada hadduu doono alrujuuca noqosho ilaa baladihi beledkiisa hadduu raba inuu noqdo ataa waa yimaadaa makkata maka ayuu yimaadaa wa taafa waa tawaafaa lilwadaaci wadaaci ayuu dhaafa u tawaafa waxaa weeye tawaafu wadaaci oo rasuulku salawaatu ullahi wasalamu caleyh xadiidka cabdillahi bni cabbaas ee bukhaari muslim ku sugan wuxuu leeyahay amara annaasa أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض يعني وحال يالي ورسولك أمري من قفك وحا أدن بيه وسميين وهذا يعني بيت إلهي يعني أرق بيت طواف كيسين وهذا لكن وحال قفل يديها وين يدي يدو حائضة أهيد ولا قفل يدي وصفية بنت حي وحيلة وحاتك رسولك أهيد ويا حيضي markaasa arrintaasaan dakartu dalika lirasuuli illahi sala allahu alay slam baan u sheegay faqaala axaabisatunaa hiya qaaluu innahaa qad afaadat qaala falaa idan markii le way xaygtay wuxuu markaa wuxuu sii armaanay tawaafkii tawaaful ifaada ahaa ee rukniga ahaa aanay la imanin markaasuu yidhi mi- miyayna xabisaysaa midna xabisaysa miyay tahay ile tawaaful ifaada oo kii rukniga haddaan lala iman la tegi maayo waa la sugayaa markaasaa le mina tawaaful ifaadi way la tihin bas bayuu yidhi markaa daba falaa idan wadaaca loo joojin maayo markaa waa la safrayaa waqtigiisuna waxa weye qofku markuu maka ka baxayo oo hawlihiis oo dhan uu soo dhammaysto oo gaadiidkiisa diyaar yahay oo alaabtiisa wuxuu xidhan tahay oo uu rabo inuu dhaqaaqo waxa weeyaan ee, markaas buu samaynaya laa yanfiranna axadun xataa yakuuna aakhira cahdi bilbeyt bilbeyt yaanu bixi ilaahu sii ma sameeyo waxa la yidhaahdo tawaaf alwadaaca uma dabeetana rakaca waa rukuuca waa tukadaa ragca- ragcatayhi labadiisii ragcadood ee tawaafku lahaa ووقف واستاغا في الملتزم ملتزم كما يشاء ليرادو بين الحجر الأسود والباب وهو ملتزم كنا بين الحجر الأسود حجر كا- دغح دغح. حجر الأسود كليرادو يو الباب هو دحي أو مركز كتمادو دغحا يا الباب كا- كعبضة انت دحي ملتزم بالي هكاس أي لو دعيستا واي وقال وحودا قفك ميشا استاغا اللهم إن البيت بيتك adigu ducadan hadda wax daliil oo rasuulka ka sugan looma hayo waase qofka iska bannaantay dee wixii ducee mashruuca ee qofku ku ducaysan karo la inuu yidhaahdo allaahuma ya allah wallahi o ina albayta yani gurigani baytuka beytkaagi weeye waalcabda wa ina alcabda addoonkana cabduka addoonkaagi weeye ka ducaysanayaa waib- wabnu cabdayka yani labadaadii addoommood wiilkoodii weeye baab taqliib weeye ama addoonta hooye iyo aab u jeeda xamaltanii waad i qaaday allow calaa maa'i aladii kii korkiisa ayaad igu qaaday markuubkii sakharta lii aad ii sakhirtay gaadiidka aad ii sakhirtay baad igu soo qaaday allow min khalqika kaa'inan xaalu ka ahaaday min khalqika ay min makhluuqaatika waxyaabaad abuurtay yacni gaadiidka ka ahaaday baad igu soo qaaday oo igu keentay halka kale xataa yasayartanii la adiga ahaysiisay fii bilaadika beledkaagii yani dhulka adduunka o dhan ilah baa iskale laakiin waa meeshii xurmada lahayd ee beledkii rasuulka ilaahay loo nisbeeyey baytullaahi layidhi alxaraam waballaqtanii alla waad gaadhsiisay maqsuudii ee dantaydiina alla waad soo gaadhsiisay binicmatika bisababi nicmatika nicmadaadii nimcaysay sababteeda ayaad igu soo gaadhsiisay xataa acantanii ilaa adii kaalmaysay calaa qadaa'i manaasikika gudashada markaa aan acmaashii gutana ilaa adii u kaalmaysay allow oo ilaahay haddaanu kaalmo dee qofka siinin oo ta'yiid iyo cinaayo xagga ilaahay aanu haysanin dee waxa weeyaan qofku lama iman karo arrimaha fa in kunta haddaad tahay radiita cannii mid iga raali noqday allow fasdad cannii ridan raalli ahaansho allow ii kordhi wailaa haddii kaloo aan iga raali noqonna famunna al'aana famunna igu galladaysa al'aana hada raalli ahaanshi allow hadda igu galladayso qabla an tan'a intaana qabla an tan'a ee intaanu fogaanin can beytika beydkaaga daari daarteedu aanay ka fogaanin wayabcuda aanu fogaanin canhu beydkaaga xaggiisana ma- masaarii yani makaanu ziyaaradaydii yani daartaydii aanay ka fogaanin ana intaanu meesha ka dhamcinun oo aanan ka tegin oo dalkaygii tegin oo ka allow ii dhaaf oo raalli ahaanshaysiin haadaa waktigani awaanu insiraafii gaddoonkayga iyo laabashadayda wakhtigeydii weeye in adinta lii haddaad allow ii oggolaato hayra mustabdilin mid soo beddel qaadanaya hayrkii xaalaanay bika adiga cid kale aanan kugu soo beddel qaadanaynin walaa bibeytika walaa mustabdilin mid soo beddel qaadanayn aanan ahayn yacni bibeytika gurigaagana guri kale aanan ku beddel qaadanaynin walaa raaqibin walaa raaqibin yacni maaragtay mid nacayana mihi canka xaggaaga yani mid ka jeesanaya oo xaggaaga ka jeesanayana mihi walaa can beytika beytkaagana mid ka jeesanaya oo nacayana mihi allaahumma fa fa asxabni alcaafiyata fii badani allaahuma yaa allahu allahadow ijcal caafiyata caafiyada iyo caafimaadka waxaad ka yeeshaa musaaxibatan mid la xidhiirsata fii badani jirkayga yani ila xidhiidhi oo yani caafimaad miday maarata caafimaadku u heliyo alla uga yeel walcismata wajcal cismata yani dhowrsooyna alla ka yeel fii diini diintaydana mid dhowrsoon allow ka yeel wa axsin allow hagaaji munqalabi gadoonkaygana allow hagaaji warzuqnii alla igu arzaaq alcamala camalka bitaacatika taacadaadan ku camal falo maa abqaytanii intaad i baaqi yeesho oo aad maaragtay dee idayso oo nolol ii baaqi yeesho yacni waxaa weeyaan ee daacadaada igu arsaaq wajmacli allow ii kulmi khayray addunyaa waalaakhira adduun iyo aakhiro khayrkeedana ii jamci innaka adugu calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun qaadirunka awooda ayaa tay allah uma dabeetana yusalli uu ku salliya cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ayuu ku salliyaa uma dabeetana yamdii wuu socdaa calaa caadatihi sidii caadadiisa ahayd ayuu u socdaa oo beydkana markaa dee dhabarkiisa ayuu noqdaa gurigii isaguna albaabadaas ka baxa hortiis u socdaa walaa yarjicu uma laabto alqahqara gadaalgadaal uma laabto oo waxyaabaha uu soo naqlinayo imaamu nawowi wuxuu leeyahy waxyaabaha ibtidaaca dadka qaarkood ay sameeyaan marka layidhi waxaad u dambaysaad aragtanaado beydkii hortaaba ka jeesanina dibdib u soco ilaa intaad ka baxaysa albaabada dibdib u soco gadaalgadaaloo marka kacbadii fiirso qaab noocaas arrintaasi waa bidca buud wax maaragtay hadyigii rasuulka maaha waad ka jeesanaysa waad ka baxaysa albaabka gadaalgadaal inaad u socotaa meesha wax maaragtay soo aroray maaha uma dabeetana yucajilu wuu degdegaa alraxiila safarka iyo socodka ayuu dedejiyaa fain waqafa hadduu istaago bacda daalika arrintaa kadib wuquufan kaiiran yani istaag badan iyo joogjoogis badan hadduu la yimaado aw amase tashaaqala oo ku mashquulo bishayin shay ku mashquulo shaygaasoo laa tacalluqa lahu biraxiil safarka aan xiidha lahayn lam yactada tirin maayo biawaafihi can alwadaac awaafkiisa can alwadaac ku tirin maayo wa talzamhu way ku laazimaysaa icaadatu soo celintiisa ninkii hadduuba intuu tawaafka iska dhammaysto haddana xaafaddi iska aado oo guriga ballaabta inoo xidho oo meelaha haddana wax ka sii iibsado oo idhaa dhowta galabtaad iska carraabi doontahay waad iska yar dandanayso waad ku celinaysaa mar haddii aadan marka hore laga raba inaad diyaargarowdo oo dhaqaaq mooyaane wax kale oo ku dhiban iyadaan jirin baad tawaafka aadaysaa laakiin mar haddii intaad dawaafto haddana aa magaaladii gasho dawaafkaad soo celinaysaa dawaaf wadaac maad samayn wuxuu ihi fain tacallaqa hadduu ku tacalluqo daalika shay biraxiil hadduu ku tacalluqo waxa uu ku yar mashquulay hadduu safarka ku tacalluqo wadaalika tusaale waxaa weeye ka shaddi raxlin rarka xidhashadiisii oo gaadhigii alaabtii la saarayo lagu xidhidhayo lagu adkeynayo sandarku ii qabo iyo ii xidh iyo halka ay taagan tahay iyo wa shiraa'i zaadin saa iibsashadeed iyo wa naxwii wixii kula mida lam yadurra kaasi waxba dhihi maayo dawaafudaaci markuu sameeyey oo alaabtii markaa bannaankaas u tallaaba guriga hortiisa gaadhi buu ku gurayaa oo uu xidhayaa markaa kaasi wax dhibaataa ma leh gaadhigu marku dhaqaaqay dukaamada iyo meelaha wax laga biyaha ka iibsanay intu u degay iyo udheelka bal raashin bac inagu soo qabay iyo waxaasi markaa wax dhibaataa ma leh waa dhaqaaq waa nin socotaa ninkaa socoyi laakiin warwareegii kale la diidan yahay walilxaa'idi an tanfira bilaa wadaacin walilxaa'idi tii xaydadayd waxaa u sugnaatay an tanfira inay baxdo bilaa wadaacin wadaac la'aan walaa dama calayha wax dhiigana korkeeda kuma sugna neefay qalaysaana ma jiro oo dee rasuulku salawaatu ullahi wasalamu alay isaga inoo sheegay inaan waxba lagu lahayn inaanay waxba dadkana xayiraynin hadday iska sugtooyo markaa dee aanay wakti degdegayna wax dhibaataa ma leh inay iska fadhido oo hadday udhugooto laakiin hadday iska tagto oo dadkeeda raacdo waxaa weeyaan waxba laguma laha waanay bannaantahay wayundabu an yadkhula albeyta xaafiyan in lam yu'di axadan bimusaaxamati halkii kacbada gelitaankeedu ka hadlaya kacbadii inay bannaantahay in la geli karo kacbadan la tawaafayo baa gudaheeda laga hadlayo wayundabu waxaa la suneeyey an yadkhula inuu galo albeyta yacni kacbadii inuu galo xaafiyan xaalu yahay mid cagacad in lam yu'di haddaanu dhibayn axadan axad aanu dhibayn bimusaaxamatan ciidh aanu ku dhibayn iyo wanaxwihaa xabadsi haddaad ka dhibayso waxbaana isku lugoynin gelitaankeedu faraa kala bax laakiin haddii iska hawl yar ay tahay iska geli karaa gudaheeda fa idaa waqtiga dakhala uu galo mashaa waa socdaa tilqaa'a wajhihi wejigiisa muqaabilkiisii hortiisa ay u socdaa xataa yabqaa ilaa uu hadho baynahu iyo wa bayna aljidaari almuqaabili jidaarka qaabilaya lilbaabi albaabku ka soo galay qaabilaya ilaa aanay u dhaxayso alaaatu adruucin ilaa saddex diraac ay isu jirsadaan fa hunaaka meeshaas buu yusalli ku tukanayaa fa huwa kaasina musalla nabiyu sala allahu aleyh wasalam rasuulka musallihiisi meeshu ku tukaday wey waa suu yahay rasuulka oo marku soo galay saas buu halkaa markaa wa- ee, tirarka gudaha dhexdooda ay ku tukadeen rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wayughiru wuu badiyaa min alictimaari cumraysigana wuu badiyaa waataynu ka soo hadalay oo muddada uu ku negi yahayna wuu badiyaa cumrada hadal baa ku jira waxaa loo badan yahay inaan cumro badan laga rabin oo aanay cumradu ahayn wax ee, sida maarata tawaafka kale aanay kula mid ahayn tawaafku waa sunne markaad soo gasha iska tawaafto laakiin cumrada marba loo baxbaxayaa oo had iyo goor dadkan maaragtay ee, ee bakistan iyo hindiya meelaha ka yimaa intaa waxay ku jiraan cumro uun cumro uun bay wadaan oo marba meel tanciim leh ay u baxayaan oo socdaan marka waxaad moodaa cumrada faraha badani inaanay hadigii rasuulka ahayn oo rasuulku cumrooyinka uu soo safri jiray ilaa afar jeer buu maa cumrays taqriiban safar buu marba soo galay safar iyo wanadari daymo inuu badiyo weeye ila lbeyt beytka uu fiiriyo iyo watawaafi tawaafka inuu badiyo tawaafka iyo badintiisa iyo waxaas way fiican tahay wa shurbi maai zamzamaa biyaha zamzamka cabitaankooda inuu badiyo weeyaan maau zamzam lima shuriba lah yacni biyaha zamzamka wixii loo cabo ayay leeyihin hataa culimadu yidhahdaan qofka daalibulcilmiga ardayda xalab wax ku baranaysay ninkii fahmo xun iyo sheekhoodu wuxuu ku oran jiray ordoo zamzamka soo cabo waxbaa kaasi ah zamzamka ordoo soo cabo marka waxa weeyaan wixii loo cabo baa markaa la helayaa buu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa shurbu maa'i zamzamin in la badiyo ayaa hadigiya limaai aladii kii loo cabo axaba uu jecel yaho min amri diiniya waaddunya adduun iyo diinba inuu cabo in waxoogaa ilaahay caafimaad ku siiyo in saasoo kale wa an yatadallaca inuu ka dhargaweeye minhu min shurbihi yacni feeraha waa inuu tiiriyo oo biyaha markaa dadka qaarkood markaa zamzamka waxba ka igama tarin iyo waa waxaa weeye hadigaad khilaafsantaa la leeyahay waxaa laba inaad feeraha tiiriso meesha u dambaysa cabitaan okonaanshadoo xoolo okonaysiyaal feer istaagaan waxaa doonaya si aada inuu qofku u cabbaan rabaa biyihii nafta markaa iskinada aada gaadhsiiyo sala doonaya wayazuura wa an yazuura inuu soo siyaarta ayaa sunnihi almawaadica meelihi ashariifata meelihii wan wanaagsanaa bay makata maka ka mid ahaa hadda meel axaadiid ku timi oo lasoo ziyaarinaya maka agaarkeedaan uma hayo halkan wuxuu leeyahay mawli- m- meesha rasuul ku dhashay iyo meesha cali ku dhashay iyo noocaasa buu shaaricu qabanaya waxba waxaas hadigii rasuulka maaha yacni meelaha cibaadaadku eh, meelaha rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sida ku gutay iyo dhulkaas oo dhammi in loo tago uun maaragtay waxa la yidhaahdo dee ma- cibaado mooyaane